wararka naga soo gaaraya deegaana dhaca duleedka magaalada jowhar ayaa waxa ay ku waramayaan in inta u dhexaysa deegaanada cumarseen iyo geleef oo ka wada tirsan deegaanada dhaca bariga magaalada jowhar ay ku degtay dooni ay la socdeen ilaa iyo shan qof oo rakaab ah waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyey hal qof oo ka mid ah rakaabkii saarnaa doonta inuu dhintay halka ilaa iyo hadda raq iyo ruux toon lagu laayahay qof kale oo ka mid ahaa rakaabkii saarnaa doonta maxamed cali shuute guddoomiyaha deegaanada balcaaneh ee maamulka hirshabeelle ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta waxa uu ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen dhibaato xoog lahan ka dhacday shalay shala toban iyo kow saac xilliga wax dhaceen toban iyo kow saac oo galabnimo aheed biyaha hirka badda camal waaye biyaha hirka hora socdo biyihii dhoonta dhex maagaysa ganacsataa wateen oo dadkaas ka baahan wax kagata isle marka biyihii toban iyo kow saac markay socdeen shan qofood iyo soddon looro oo galinayaa saareed shanta qofood soddonka loor waa degda doontaa la degda badday hoos u gashay biyihii hoos u gashay isagoo sii hadlayay shuute guddoomiyaha deegaanada balcaaneh ee maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu tibaaxay in doontan oo markii hore ka soo baxday magaalada jowhar ay ku degtay inta u dhexaysa deegaanada galeef iyo cumarseen oo ah deegaano hoostaga magaalada jowhar doonta waxay ka timiday jowhara badarka baabuurka soo dhoweeyey waa soo qaaday waxayna ku socotay meel layidhaha gaaleefay ku socotay meeshay ka raac laga raacan cumar soona la yidhaha marka cumarkaana ka shareecatay ujeeday meel yara gaaleefay ujeeday marka biyaha sii maraysa dhexdan sii maraysa waa markay degayso deegaanada balcaano oo ka tirsan magaalada jowhar islamarkaana ka kooban in ka badan toddobaatan tuulo ayaa waxaa saameyn adag ku yeeshay islamarkaana go'doomiyey fatahaadihii uu sanad ka hor sameeyey webiga shabeelle arrintan oo saameyn weyn ku yeelatay gaadiidkii soo gelayay deegaanadan